wasaaradda kalluumaysiga jubbaland ayaa waxay xarunta wasaaradda ku qaabishay wakiilo ka socda hay-adda faw kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sida ay u socdaan mashaariicda hay-adda faw ay siisay wasaaradda kalluumaysiga jubbaland iyo sidii loo xoojin lahaa kalluumaysatada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland haddaba kulanka kadib wasiirka wasaaradda kalluumaysiga jubbaland axmed xasan cumar ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey kulanka ay maanta la qaateen wakiilada ka socda hay-adda faw ee soomaaliya maanta ay tahay afarta sebtembar laba kun labaatan iyo afar waxaan ku sugannaha xafiiska wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowladda jubbaland waxaa sharaf noo ahayd maanta inaan marti qaadnay xafiiska noogu yimid madaxa hay-adda cuntada adduunka marka magaceeda loo soo gaabaya la yihahdo f a o ninkaasoo la yidhaahdo etienne bitashmit runtii wuxuu ahaa safar uu kurgalayay xaaladda kalluumaysiga iyo wada shaqeynta wasaaradaha ay bahwadaaga yihiin hay-adda faw runtii intii uu safarkan kismaayo ku joogay meelaha aan booqanay waxaa kamid ahayd suuqa kalluunka ee calanley halkaasoo kusoo arkay waxsoo saarka kalluumaysiga uuna kula sheekaystay kalluumaysato waxaa kaloo lasoo bandhigay maxaa la yidhaahdaa qalab ay nagu taageertay oo solar ah oo ay nagu taageertay hay-adda faw kaasoo ka mid ah mashruuca race waxaa kaloo lasoo bandhigay oo ay kalluumaysatada soo bandhigeen mashruuca recover gabdhihii loo tababaray waxay soo bandhigeen kalluunkii waxyaabo badan laga sameeyey sida rootiga ama keega fish basta waxa la yidhaahdo ama fish kabaab runtii tababarkaas oo aan isleeyahay aada iyo aad aan uga mahad celinay hay-adda faw oo mashruucaas u s aid ay keentay fulinaysay waxaa kaloo jirta oo aan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adda faw oo runtii hadda meel fiican maraysa waxaan isla soo qaadnay sidii loo xoojin lahaa taye ama loo tayeyn lahaa kalluumaysiga biyaha macaan ama kalluumaysiga webiga oo degmooyinka hadda naga fogfog oo webiga ku teedsan sidii dadka kalluumaysada hojooga loogu qaybin lahaa doomo iyo agab si loo taageero kalluumaysigaas oo ay dadku baahida uga baxaan marka waxaa xusid mudan inaan isla qaadanay in wadada keliya baahida looga bixi kara ay tahay iskaashi iyo in dalkeena waxa yaalla si dadkeena ay u soo saartaan in tababar iyo agabba loo looga garab istaago madaxa f a o wuxuu ka mahad celiyey soo soo dhoweyntii qiimaha badnayd iyo howlihii shaqo ee wasaaradda u qabsoomay marka waxaan rajeynaynaa insha allahu safarkaas uu noogu yimid inuu noqo safar miro dhal leh oo aynu ka faa-iidno mashaariic